xilka qaadistan uu sameeyey madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa si toos ah uga horyimid gudoomiyaha xilka laga qaaday isagoona war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa facebooka ku yidhi in xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweynaha maamulkaasi ay tahay mid waxba kama jiraan ah islamarkaana uu ku tilmaamay war aan laga fiirsan oo isaga hadaaqay madaxweynaha xilka qaadistan lagu sameeyey guddoomiyaha maamulka galmudug ugu magacownaa degmada xarardheere ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo wafdi uu diray madaxweynaha maamulkaasi ay hakiyeen ciidamada macawisleyda ee deegaanadaasi waxayna arrintan tilmaamaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan maamulkaasi ma ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan maamuladan shisheeyaha ku daaban uu ka hor yimaado xilka qaadis lagu sameeyey balse marar kala duwan deegaanada ay ka arrimiyaan maamuladan ayaa waxa ay martigeliyeen dagaallo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo sababtooda ugu weyn ay ahayd xilka qaadis lagu sameeyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamuladan shisheeyaha ku daaban waana arrin astaan u noqotay mas-uuliyiinta maamulada shisheeyaha kuwaas oo mid weliba markii uu waayo xilkii uu hayay uu bilaabo inuu tilmaamo xumaanta maamulkaasi